bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo sideed iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii shanaad ee ghaswat alaxsaab safxada laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan dabcadan dambe wa ficlan dhab ahaantii qaamad waxay samaysay yahuudu bani qurayda yahuuddii reer bani qurayda markay cahdigii ka baxeen waxay samaysay bicamaliyaati alxarbi falal dagaal falal dagaal marka dagaalkii ballantii inay ka baxeen oo keliyata ma ah dagaalkiibay soo galeen falal dagaal ayay sameeyeen nimankiina waxay siiyeen taageeradii ugu badnayd ee hanti ana way siiyeen saadkii ugu badnaa ee quraysh iyo khadafaan siiyeen qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd safiya bintu cabdilmutalib oo nebiga eedadii ah waxay ahayd fii faarici xisnin xisni xasaan ibnu thaabit dhufays ilaan waa isagii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markii xaggaa ee khandaqii la aaday laysuna soo saftay khandaqa hareerihiisa waa isagii marasta yidhi ha la geliyo maaragtay dhufaysyo marka safiya bintu cabdilmutalib yaa waxay ku sugnayd dhufays ama xisni uu lahaa xasaan ibnu thaabit wa kaana wuxuu aha xasaan fiihi xisniga ayuu maca nisaa'i wasibyaani haweenka iyo carruurta ayuu la joogay qaalat safiya waxay tidhi fa mara binaa waxaana soo maray rajulun oo min yahuudin yahuudda ka mid a fa jacala wuxuu bilaabay yatuufu inuu ku gaaf wareego bilxisni dhufayskan aan ku jirnay iyo derbigan aan ku dhuumanayni waqad xaarabat yuhuud banu qurayda bani quraydana dagaalkiibay soo gashay wa qatacad waxay goysay ama jartay maa baynaha maa wixii baynaha u dhexeeyey iyada iyo wa beyna rasuulillaahi rasuulka ilaahay u dhexeeyey oo ahdi iyo ballan iyo heshiis ahaa way jartay oo way goysay oo way ka baxday walaysa muusan ahaanin baynanaa annaga dhexdayada haddaan nahay dumarkii carruurtii iyo wa beynahum yuhuuddii reer bani qurayda axadun cidinama jooginoo yadfacu cannaa nimankaa naga celiya ama naga difaaca maxaa jira warasuulullaahi rasuulka ilaahay walmuslimuuna muslimiintuna waxay ku sugan yihiin fii qowri caduwihim cadowgooda godkiisa ayay ku jiraan cadowga godkiisa ayay ku jiraan qowr waa godka waa meesha dhulka ee hooseysa qaar ayay ka timid waa dhulka hooseysa qowrul urdun god la qoday maaha waa meel hooseysa laa yastatiicuuna ma awoodaan an yansarifuu inay ka soo noqdaan oo ay xagga iyaga soo aadaan an yansarifuu inay soo gadoomaan oo ay soo noqdaan canhum iyaga in ataana hadduu noo yimaado aatin wax wax dhibaatay hadday noo timaada in ataana haddii uu noo yimaado aatin mid yimaada yacnaa wax dhibaato ah cadow iyo wax la midi haddayna soo weeraraan nooma soo gurman karaan maxaa jira waxay ku sugan yihiin wadci ayna soo gurman karin oo toban kun oo nin bay hortaagan yihiin qaalat safiya waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa xasaanu xasaanow inna haada alyahuudiya dhab ahaantii ninkan yahuudigii kamaa taraa sidaad aragto yatuufu wuxuu ku wareega cadaysanayaa ama gaafwareega ku wareegeysanayaa bilxisni dhufayskeenna wa innii anigu wallaahi baan ku dhaartay maa aaminatun maa aaminuhu dheh maa aamanahu ma aaminayo ninkan kuma kalsooni ma aaminayo an yadulla inuu tusiyo cadowga calaa cawraatina meelaha aanu ka jilicsannahay iyo meelaha nalaga soo gelaya cawradu hadda marka saasaa laga wadaa dhufayskeenna meelaha laga soo gelaya buu indhaindhaynayaa inuu meeshaas tusiyo calaa man waraana man waraa'anaa kuwa inaga dambeeyo min alyahuudi yahuudda ah ninkani hadda wuxuu meesha ugu gaafwareegay ma garanaysaa bay leedahay wuxuu rabaa inuu indhaindheeyo meelaha laynaga soo geli karo ee dhufayskan ama xisnigan aan ku jiraay uu galdaloolada ka leeyahay waqad shaqala waxaa inaga shuqloobay oo inoo soo hiilin karin canaa inaga rasuullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam iyo asxaabihi asxaabtiisi ee fa anzil ilayhi ninkan u deg faqtulhu dil qaala wuxuu yidhi xasaan wallaahi baan ku dhaartay laqad cariftu waxaad og tahay laqad carifti waxaad ogaatay maa ana bisaaxibi haadaa nin arrintaa inaanas lahayn nin nimanka dildila inaanan ahayn qaalat waxay tidhi marka markay taasi dhacday faxtajaztu dhexdaan xidhay dhexda ayaan xidhay wey faxtajaztu wax kale ay tahay male ha ku fasirin wax kale faxtajaztu dhexda ayaan xidhay uma haddana akhadtu waxaan qaatay camuudan tiir ayaan qaatay tiir tiirka waxaa la yidhaahdaa ama udub haddaa rabtaba iska dheh tiirka udubkaa ka fiican udub baan qaatay uma nazaltu waxaan ka soo degay udubka waxaa laga yaabaa inaysan reer magaalka iyo aysan aqoonin waa tiirarka lagu celiyo guryaha reemiiga tiirarka lagu celiyo magaaladana hadda marka daashashka la dhisanayo daashka daashka tiirasha lagu celiya layidhaha udub udub baan qaatay tidhi uma nazaltu min alxisni waxaan ka soo baxay oon kasoo dega kasoo dhaadhacay maaragtay dhufeyskii aan ku jirnay ilayhi isagii baan usoo baxay isagoo iga sii jeeda fa darabtuhu waxaan ku dhuftay oon la dhacay bilcamuudi udubkii aan watay xataa qataltuhu ilaa aan ka dilo uma rajactu ila alxisni waxaan kusoo laabtay dhufeyskii ayaan kusoo laabtay wa qultu waxaan ku idhi yaa xasaanu xasaanow inzil ilayhi u deg ninkan bakhtiga ah faslubhu hubka ka soo qaado maxaa jira fa inahu shaaniya lam yamnacnii iima diidin min salabihi inaan soo furto ilaan anaa dile ilaa annahu rajulun isagu waa nin qaala wuxuu yidhi xasaan maa lii aniga iima sugnaanin bisalabihi inaan ninkaa hubkiisa soo furto min min xaajatin wax baahaya uma qabo ibnu hishaam ayaa sidaas yidhi marka waxa wuxuu ku tuhmayaa oo riwaayaddaasi ay ku tuhmaysaa abu sufyaan xasaan inuu ahaa nin fulaya oo haweenka ku dhex jira oo ninkii dili waayey laakiin layskuma raacsana arrinta iyada ah layskuma raacsana waa riwaayadiisii inay daciif tahay bayna u badan tahay waqad kaana waxaa ahaa lihada alficli ficilkan ama falkan almajiidi asharafta leh oo min camati min camati rasuuli rasuulka eedadii ka yimid waxaa u sugnaaday atharun raad camiiqun oo qoto dheer fii xifdi daraari lmuslimiina muslimiinta ubadkood daraarida marasta oo dhan baa laisku yidhaah kulligood daraari marasta oo dhan oo dumar iyo haweene ku jiraan marmarna waxaa loola jeedaa ubadka labadaba haddii la kala reebo ubadkay ku dhacaysaa fii xifdi daraari lmuslimiina muslimiinta ubadkooda wa nisaa'ihim iyo dumarkooda wayabdu waxaa muuqata ana alyahuudiya ninkaa yahuudigii ama ana alyahuuda yahuudu sidooda dhanba kuwii reer bani qurayda dannuu inay u maleeyeen markii ninkii la dilay halkii nin ee meesha yimid markii la dilay waxay u maleeyeen ana haadihi alaataama aataam iyo xusuun waa isku mid uun aataamtaa kasii waaweyn waxoogaha ana haadihi alaataama meelaha lagu gabbanayo ee derbiyada dhaadheer ay kusoo wareegsaneen walxusuuna iyo meelaha lagu gabado fii mancatin difaac inay ku sugan yihiin oo min aljeysh alislaami ciidankii muslimiinta in ciidan muslimiinta meesha looga tegay oo wixii yimaada oo isku daya la dilayo saas ayay yay u qaateen saas ay maca annaha maca annaha iyada oo dhufaysyadan ama meelaha lagu gabanayo iyo derbiyada ay kusoo wareegsan yihiin ee xaalad ay ku sugan yihiin marastu kaanad ahayd khaaliyatan mid ka madhan canhum muslimiintii dagaalyahanadii muslimiinta tamaaman si buuxda laakiin hadde maxay ka ogyihiin halkii ninoo soo baxayna waa la dilay falam yajtari uu ma aysan kusoo dhiiranin maratan taaniya mar labaad lilqiyaami inay sameeyaan bimidli hada alcamali falkaas oo kale ilaa annahum markii dagaalkii marka way ka qeybgeli kari waayeen oo iyaga waxay qaateen dagaal qaybta dagaalka ay ka qaateen ilaan kuwii kale uma tegi kari karaan inay dhabarka kasoo wareemaan oo caruurta iyo haweenka ay ka laayaan caruurtii haweenka oo la laayay baana jabkii dhabta ahay kaa weeye kaas ayay iyagoo qaateen tiina markii safiya halkii nin ee soo baxay ay dishay yay waxay is yidhaahdeen meeshan waxaa ku jira ciidan xoog leh suurtagalna idin maaha inaad iqtixaamtaan ama aada shidhaan markaasaa maxay yidhaheen dagaalka waxaan kaga qaybgelaynaa inaan nimankii siino saad iyo waxay u baahan yihiin iyo sahay ilaa annahum hasaatee nimanka yuhuudda akhaduu waxay bilaabeen yamudduuna inay ku taakuleeyaan algusaata nimankii weerarka ku jiray ee soo duulay ee alwathaniyiina wathaniyiinta ahaa bilmu'ani saad iyo sahay ka daliilin wax tusinaya daraaddeed ka daliilin wax tusinaya camaliyin oo la taaban karo wax la taaban karo oo tusinaya cala ndimaamihim inay ku biireen ilayhim isbahaysigii inay ku biireen iyo huwantii did almuslimiina muslimiintana ka dhanka ahaa xataa akhada almuslimuuna markii dambe yani hantida ay gaadh hantida ay yuhuud u geeyeen nimankii wathaniyiinta ahaa tiradeeda waxaa lagu garanayaa markii ay carareen nimankii ilaan awr iyo waxay wax ku qaataan iyo gaadiid imahaysanina waxay meesha uga tageen markay meesha ka tageen labaatan riti wax rarkood labaatan riti rarkood oo oo saad ah ayayay uga tageen muslimiinta xataa inta ayay waxay u geeyeen sahay badan akhada almuslimuuna muslimiintu ay kasoo qaateen min mu'anihim sahaydii nimankii ay u geeyeen oo ay ka careereen markii dambe cishriina jamalan labaatan riti rarkood marka aan sii wadno wantaha waxaa gaadhay alkhabaru warki warku muxuu yahay nimankii reer bini qorayda inay heshiiskii iyo ballantii iyo axdigii iyo wax walba ay ka baxeen oo dagaal ay caddaysteen oo ay la safteen huwantii warkii ku saabsanaa ayaa rasuulka gaadhay wa ilalmuslimiina muslimiintana wuu gaadhay fabaadara wuxuu ku degdegay rasuulku uu ku dhaqsaday ilaa taxqiiqihi inuu hubsado balfiiri warka la sheego oo dhan rasuulka horey kama qaadanaynin in laga in la iska qaatana maaha oo looga daydaa la rabaa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana ciddii muslimiinta usoo qaanshaaratay inay madax u noqoto inay saa u dhaqantaa laga rabaa xataa yastajli ilaa uu ka caddaysto mowqifa qurayda quraysa bal meesha qurayda meesha ay taagan tahay oo fa yuwaajihahu oo fa yuwaajihahu quray qurayda uu kala hortago bimaa yajibu wixii ay waajib tahay ay habboon min alwijhati alcaskariyati marka laga eego dhinaca militariga marka laga eego ama dhinaca askarinimada iyo militariga aan iska nidhaahna marka laga eego wixii ay waajib tahay in nimankaa lagu qaabilo si ugu qaabilo oo kama iyo waxaan la hubin aysan ugu dhicin inuu hubsado uu arrintaas ka baaraan dego uu maaragtay ka qoto gaadho aan idhaaho ka qoto gaadho oo qotadeeda uu gaadho ayuu goostay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa bacatha wuxuu diray raggu diray dirayday waaweynankooda niman warkay keenaani uu sugan yahay weeye warka ay keenaan laysku hadlayn karo oo lagu dagaalgeli karayo wa bacatha wuxuu diray rasuulku sala allahu caleyhi wasalama litaxqiiqi alkhabari warkii isaga ahaa ee ku saabsanaa nimankii reer bani qurayda inay ahdigii iyo ballantiiba ka baxeen xaqiijintiisa iyo hubsashadiisa assacdayni labadii sacad ayuu diray labadii sacad maxay ahaan labadaasi sacd ibnu macaad oo ah ra-iiskii ree aws nimankii birlabta ahaa wa sacd ibnu cubaada oo ahaa ra-iiskii nimankii laandheeraha ahaa ee reer khasraj iyo wa cabdulaahi bnu rawaaxa cabdulaahi bnu rawaaxana wuu diray wa khawaat ibnu jubayrna wuu diray afartaa nin buu diray wa qaala wuxuu yihi intaliquu aada arrintan xataa tanduruu ilaa aad ka fiirisaan ood ka soo hubsataan axaqun ma dhabbaa maa wixii balaqanaa na soo gaadhay min haa-ulaa'i alqowmi qoladaas iyaga ah waxaa naga soo gaadhay haa-ulaa'i kuwan waayo tani ma foga waa ismu ishaara qariib oo meel dhow ah ulaaika kuwa fog haa ulaai kuwan kuwaan way kuwaan kuwaa maaha kuwan alqowmi ee qolada ah qoladan reer bani qurayda warkii naga soo gaadhay inuu dhab yahay amlaa inuusan ahayn noo soo hogsaday buuli marka feeri waxaad ka baranaysaa meeshan rasuulku markuu qolo diri waajibka uu siiye waajib yar oo gaaban oo kalimaad sariixa ku yaalo oo ama yaraata aan la shakinayn ayuu siin jiray u fiirso sidaasaa la rabaa marka adaad diraysa waajibka aad siinaysa waajib cad inuu yahay waxay iyagu dhexdooda isu khilaafaan amay fahmi waayaan inuusan ahayn wuxuu yidhi rasuulku fa in kaana hadduu yahay warkaas nimankaa naga soo gaadhay xaqan mid dhab ah hadduu yahay fa alxinuu ii sheega ilaya laxnan hadal uun hadal iisoo laxniya hadal waayo kani oo acrifuhu aan garto aniga uun si hoosa wax iigu sheega yani si sarbeeba wax iigu sheega saas weeye laakiin ha dhihina intay dadkii oo dhan aata way ka baxeen nimankii taas waxay keenaysaa niyad jab bay ciidankii u keenaysaa waxay dhahayaan caruurtiinii yaa maanta halis ku jirto waxaa suurooda rag badan inay dagaal ka baxaan si ay u difaacdaan caruurtooda iyo haweenkooda marka wuxuu yidhi aniga ii baaqa baaq wey aan saa nidhaah malaha saasaa ku fiican fa alxinuu ii baaqa lii aniga laxnan baaqid oo acrifu aan aqoodo aan garto baaq ii sameeyey walaa tafutuu ha niyad jabinina fii acdaadi nnaasi dadka cududoodana ha jabinina fatta fii cadudihi xooggiisii buu jabiyey waay markii qofka intay niyadu ka jabto ilan cududaa xoogga ramsi u ah sidiisa dhan cudud baabaan idhahnaa cududuna waa qeybta u dhaxaysa garabka iyo jiqilka ama xusulka gacmaha ruuxa gacmihiisa meesha garabka iyo xusulkiisa xusulna waa laydhaa jiqilna waa laydhaa meesha u dhaxaysa baa la yidhaha cudud meesha wax la qaadi marka la dagaalami muruqa weyne halkaa ku jira yaa awoodda ugu badan ramsi u ah marka haddaad niyad jabto cududiina ma shaqaynayso marka kulligood waa erayo aada u wada xeel dheer dadka yaan cududooda la jabinin cududoodii way haystaan xooggii way haystaan laakiin dee cududda waxay ku shaqaynayaan oo ah maskaxdii ilaan dhan waxa dhan maskaxda xukunta muruq hadduu dhaqaaqayo waxaa ka dhaqaajinaya maskaxda ayaa ka dhaqaajinaysa maskaxdana waxaa dhaqaajinaya motivation markay maaragtay ay waxay rumaysan tahay samaynayso niyad bay niyad bay maskaxduna ku shaqaysa ay murqahana kaga shaqaysasaya jidhka haddii marka ay dadku niyad jabaan cududooduna way jabaysaa marka wuxuu ihi walaa tafutuu ha jabinina fii acdaadi nnaasi dadka cududoodana ha jabinina oo warkaa hau sheegina wa in kaanuu hadday yihiin cala alwafaa'i niman oo weli arrintii aan ka bixin oo inoo oofinaya oo heshiiskii ku taagan hadday yihiin fajaruu bihi u qayliya bihi arrintaa ku qayliya linaasa dadka linaasi ugu qayliya si dadka niyad baa u dhismaysa oo warkan soo galay maaragtay iyo si meesha uuga baxo intaasuu u sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam falamaa markii danow ay u dhowaadeen nimankii uu rasuulku diray ee afarta ahaa labadii sacdi iyo cabdullaahi bnu rawaaxiy khawaad ibnu jubayr falamaa markii danow ay u dhowaadeen minhum nimankii yuhuudi reer bani qureyda wajaduuhum wajaduu way heleen nimankii asxaabta ah hum bani qureydihii oo calaa akhbathi maa shayka ugu quranka badan oo yakuunu uu ahaado uu yahay yani sidii ugu foosha xumayda ugu quranka badnayd bay yihiin yani ballantii way ka baxeen cadaawad baa ka muuqata fidhfidhkiibaa ka muuqda cadaawadda faqad jaaharuu waxay cadaysteen jaaharuuhum waxay u cadaysteen bisabbi cay cay iyo wal cadaawati colaad ayay muujisteen waad arki doontaan baa layidhi tuugiha qurqurmooni maanta bal waxa idinku dhaca wanaaluu min rasuulillaahi rasuulka ilaahayna isagana waxbay ka sheegeen wa qaaluu waxay dhaheen man rasuulullaahi rasuulka ilaahad sheegaysana waa kuma markay dhaheen heshiiska aad rasuulka la gasheen awey niman yahow waxayna rasuulka aad sheegaysana waa kee laa cahda wax heshiisaho beynanaa annaga iyo beyna muxamedin rasuul uma naqaane muxamedi ma jiro walaa caqda waxaanu wada kala saxiixanay oonu maaragtay aan gunudnayna ma jiro fansarafuu way kasoo laabteen asxaabtii afarta ahaa canhum yahuuddii reer bani qurayda ayay kasoo laabteen falamaa aqbaluu markay kusoo baxeen calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay markay kusoo baxeen sala allahu calayhi wasalama laxanuu lahu way u baaqeen ama way u afjaaqeen afjaaqna waa layidhaha baaqidna waa layidhaha waqaaluu waxay yidhaahdeen war fiican bay soo heleen oo waxay dhaheen cadal waqaara meesha waxaan kusoo aragnay cadal iyo qaara waa labadii qabiil ee intay dhagreen bacthu rajiic asxaabtii laayay tobanka ahayd waa sidii oo kale cadla waa qaara ay annahum nimankii reer bani qurayda calaa qadrin dhagar iyo khayaano iyo ballankabax ayay ku sugan yihiinoo ka qadri cadli waa qaara sidii ay u khayaaneen ay u shirqooleen ay u dhagreen cadal iyo qaara biasxaabi rajiic oo kale wey wa calaa raqmi isku daygoodii dhe wa calaa raqmi muxaawalatihim nimankii asxaabtaha ee afarta ah ee la diray isku daygii ay isku dayeen isagoo jirto calaa raqmi muxaawalatihim inkasta oo ay isku dayeen wey inkasta oo ay isku dayeen nimankaasi ikhfaa alxaqiiqati xaqiiqada inay qariyaan tafatana annaasu dadkii way fahmeen dadkii kale way fahmeen lijaliyati alamri arrinta xaqiiqadeeda ayay fahmeen fatajasada waxaa is-hor qotomiyey oo isoo hortaagay isagoo sidii wax jasad le oo kale ah fatajasada waxaa issoo hortaagay sidii isagoo jasad oo kale amaamahum hortooda khatarun khatar rahiibun oo cabsi badan waqad kaana wuxuu ahaa xaaladdaa iyada markii halkaas la ogaaday bani qureydana inay ballantii ka baxday oo marastii iyo haweenkii iyo guryihii iyo hantidii oo dhanna ay khatar ku sugan yihin oo dhabarkooda ay yihiin wax difaacana aysan jirin toban kunna ay hor fadhiyaan xaaladda iyada waqad kaana wuxuu aha dhab ahaantii axraja mowqifin meeshii ugu khatarsanaydoo yaqifuhu lmuslimuuna muslimiintu ay abid istaagaan xaaladii ugu khatarsanayd marka khaswatulaxsaab waxay ahayd khaswadii ugu khatarsanayd maxaa jira waa markii koobaad oo magaaladooda lagu soo galo inta kale oo dhan bannaanka ayuu dagaal ka dhici jiray falam yakun muusan ahayn yaxuulu kuu ka celiyo uu ku kala dhex jiro beynahum iyaga iyo wa beyna quraydata qurayda shay-un waxba shaygaasoo yamnacahum ka waabiya ama ka celiya min darbihim inay muslimiinta kasoo darbiyaan min alkhalfi xagga dambe iyo gadaal baynamaa waqti kaana uu ahaa amaamahum hortooda jeyshun ciidan caramram oo gurguuranaya oo weynankii ka batay oo ilaa toban kun ah kaasoo lam yakuunuu aysan ahayn muslimiintu yastatiicuuna kuwa awooda alinsiraafa canhu inay ka hor dhaqaaqaan oo ay ka horgadoomaan wa kaanad waxay ahayd daraariihim ubadkoodii wa nisaa'uhum haweenkooduna bimaqaratin meel u dhow min haa-ulaa'i alqaadiriina kuwaas khaa'imiinta ah meel u dhow bay ku sugnaadeen fii kayri manacatin difaac la-aan iyo wa xifdin difaac la-aanuun iska dheh wa saaruu waxay ahaadeen muslimiintii kamaa sidii qaala allahu tacaala uu yidhi id waqti xusa oo xusnabi allow xusuuso jaa-uukum ay idin yimideen nimankii cadowgii gaalada ahaa min fowqikum korkiina ay idinka yimideen wa min asfala minkum meel idinka hoosanaysana ay idinka yimideen kor iyo hoos bay idinkaga yimideen hoosna waxaa ka yimid kulli waxaa ka yimid nimankii ahaa quraysh iyo khadfaan kor oo buurihii iyo xaggii gadaalna waxaa ka yimid qurayda wa id waqti zaaqat al absaaru indhihii ay gadgadoomeen ay waxba arki waayeen cabsi daraaddeed indhuhu waxale markii ay saasay kuu dhaafsan yihiin qofka wuu ku fiirinayaa waxna ma arko cabsidii baa ka badatay wa balaqat ilquluubu quluubtina ay gaadhay alxanaajira kalxamaha ay gaadhay say u garaacayso jugjugjugjugjug cabsi markay kaa badato calooshuna way garaacmi dhuuntuna way garaacmaysaa wa tadunuun aada u malaynaysaan billaahi alla addunuuna malayaal xun maaragta laydin jebin doono iyo wixii laydinka ballanqaaday nasrigii inuusan jirayn hunaalika halkaas waa markii yuhuuddii ay ka baxday warkii ballantii inay ka baxday lasoo gaadhsiiyey kuwii kalena ay hor fadhiyeen hunaalikadu halkaasay ku dhacaysaa yaa ubtuliya la imtixaanay almu'minuuna mu'miniintii waa la imtixaanay wasulzuluu waa la gilgilay silzaalan gilgilid ama ruxid shadiidan oo daran ama waa gariir oo kale wey zilzaal baa la yidhahda dhulgariirka wanajama waxaa madaxa la soo kacay weeye najama sida oo dayax dayaxa iyo xidiga iyo qoraxda iyo qoraxdii baa soo baxay dalacana waa la yidhaha najamana waa la yidhaha gaar ahaan xidigaha ayaa loo isticmaalaa qoraxda maaha xidiguhu markay soo baxaan najamaa la yidhaha marka nifaaqii baa lagu shabahayaa ileen nifaaqu sidiisa dhan meel buu ku dhuumanayaa waa godkii walada waan soo sheegnay naafa fil- ficilka nafaqa waa godka walada weeye walada godka ay qodato iyo fadhanfadhka iyo oo intay dhulka qotaan toban meelood iyo ka badan oo laga baxay u samaysaan intay saa u warwareejiyaan oo maanta oo dhan dhinacan mid buu u qodi kor mid buu u qodi gadaal mid buu u qodi bidixda mid buu u qodi horey mid buu u qodi marka si maskaa cuno oo masku uu u garan waayo mid uu qaado uu ku wareersado marka munaafiqiintu kolba weji bay la iman saas saasaa loogu shabahay waa godkii fadhanfadhka wanajama waxaa soo baxay oo madaxa la soo baxay oo godkii ka soo baxay annifaaqu nifaaqiibaa min bacdi almunaafiqiina munaafiqiinta qaarkood xataa qaala ilaa uu ka yidhaahdo kunnaa waxaanu ahayn maya kaana wuxuu ahaa muxamedun muxamed maxamed bay dhahayaan rasuulullaahi ma dhahayaan iyo nabigi ilaahay iyo kaana muxamedun wuxuu ahaa yacidunaa kii noo ballan qaada an na'kula inaanu cunno kunuusa kisra kisra midhaheedii iyo wa qaysar waa markii oo intuu birta ku dhuftay sallaxii ku gudbanaa khandaqa uu rasuulku yidhi allahu akbar saddexdii jeer waxaa la isiiyey maaragtay qusuuru ashaam marka kalena uu yidhi qaysar ee faris baa la isiiyey faris qusuuru faris marka kalena uu yidhi sanca tii buu sheegayaa wuxuuna wuxuuna lahaa buu yidhi goor dhaweyto meeshaad midhahaas midhahaasaad cuni doontaan wa axadunaa mid annaga naga mid yahi alyowma maanta laa ya'manu calaa nafsihi naftiisa aamin uma helayo an yadhaba ila alqaa'iti inuu soo saxaroodo nin awood u leh inuu soo saxaroodo oo cabsi daraaddeed naguma jiro isna wuxuuna lahaa buu yidhi adduunka oo dhan baad qabsanaysaan waxaad gelaysaan shaam markaasaad midhaheeda cunaysaan guryaheedana waad degaysaan waxaad tegaysaan madaa'in olla magaaladii caasimadda u ahayd furus markaasaad nicmadeeda la soo wareegaysaan yaman yaad gelaysaan iyo sanca saasuu yidhi waxataa qaala ilaa uu ka yidhaahdo bacdun aakhara qeyb kale oo munaafiqiintii ka mid ina fii mala-in iyagoo koox ku dhex jiro oo min rijaali qowmihi tolki raggiisa ka mid ah isagoo ku dhex jiraa wuxuu yidhi inna dhab ahaantii buyuutanaa guryahayagu cawratun waa halis waa bannaan wax aba ilaalinaya ma jiro min alcaduwi xagga cadowga cadowgu wuu arkaa wuu arkaa oo waa cawro oo maaragtay wax difaaca ma leh iyo wax qarinaya midna ee fa-din lanaa noo fasax an nakhruja inaan baxno oo fa narjica aan u laabano ilaa diyaarinaa gurya daarinaa guryahayagii fa inaha iyadu khaarij almadiinati magaalada madiine bannaankeeda weeyaane wa xataa hamad ilaa ay ka damcday banu salama qolo reer banu salama laydhaha bilfashali inay iyana fashilanto oo niyad jabto ay baxdo wa fii haa-ulaa'i kuwaasoo dhan buu anzala allahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey wa idxus yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintuna ay lahaayeen iyo waladiina kuwii fii quluubihim marad quluubtooda uu maradka ku jiro maa wacdana allaahu alla nooma nooma ballanqaadin ama nooma yaboohin iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu ilaa quruuran maaragtay haadaan inay nooga tallaabsadaan maahane wax kaleo inoo yaboohayn ma jirin haadaan ka tallaabsi ayuu ahaa ama waxay sheegayeen wuxuu ahaa cawsgeeriyaad cawsgeeriyaad buu ahaa ama haadaan bay nooga tallaabsanayeen wa id waqti haddana xus qaalad ay tidhi daa'ifatun koox oo minhum kuwaa ka mid iyo ahla yathriba reer madiine ow laa muqaama lakum meel aad joogtaani ma jirto ee farjicuu laabta wayasta'dinu uu fasax qaadanaya fariiqun qolo oo minhum iyaga ka mid a annabiya nabiga ay fasax ka qaadanayeen yaquuluuna iyagoo odhanaya inna buyuutanaa guryahayagu cawratun waa mid qaawan waa mid qaawan oo waxba yaraatee ilaalin aan lahayn oo cadowga iska soo galay ilaahay baa u jawaabay wama hiya bacawra guryahoodu ma aha kuwo qaawane in yuriiduuna ilaa firaaran inay cararaan maahane wax kale ma doonayaan waa niman carar raba marka xaaladdu sidaasay ahayd darsigana saasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalim